warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal qodobada warka subaxnimaan saaka idinkugu hayana waxaa ka mid ah ee, ururka injineerada dalka oo cambaareeyey xarig loo geystay xubno ka tirsan ururkaasi waxaa kaloo dhegeystayaal maqli doontaan bulshada xeryaha qaxootiga dhadhaaba uu mahadceliyey xildhibaanka laga soo daartay deegaankaasi kaalintuu ka qaatay dadkii faraha qaxootiga gale ee helay kaarka aqoonsiga qaran wararkii ugu dambeeyey dhanka soomaaliya aad ku maqli doontaan oo ay ka mid tahay mahadi guuleed oo cambaareeyey hadalkii ka soo baxay xubno ka tirsan ma gobolada waqooyi ee soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka ah waa subax sabtiya taariikhdun ay ku beegan tahay labaiy labaatanka bisha koowaad ee sanadka labada kun iyo ko labaiy labaatanka kusoo dhowaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliifa ayaan warka dhegeystayaal idinla socodsiinaya ururka injineerada dalka ee la soo gaabiyey i a k ayaa dalbanaya in si shuruud la-aana lagu sii daayo xubno ka tirsan waaxdan oo la xiray horaantii toddobaadkan saraakiishan ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen cilad dhanka adeega korontada ee k b l c oo maalmo ka hor saameysay waddanka oo dhan ururka i e k ayaa sheegay in baaritaan xirfadeysan aan lagu sameynin xubnooda qaabilsan qeybta tamarta ee dhowaan la xiray madaxa ururka injineerada dalka nathan matalanga ayaa dhaleeciyey xarigga saraakiil ka tirsaneed hay-addan isagoo ku tilmaamay mid sharci darro oo aan loo marin nidaam cadaaladeed horaantii toddobaadkan ayay ahayd markii toban ka mid ah howlwadeennada shirkadda korontada ee waddanka xabsiga loo taxaabay iyadoo afar ka mid ay ahaayeen xubno ka tirsan injineerada dalka i e k ayaa ku boorisay saraakiisha amniga inay si taxadar leh u shaqeeyaan oo ay soo qabtaan dambiilayaasha saxda ee ku lugta leh cilada adeega korontada k b l c ee dalka ku timid waxay dhanka kala bogaadiyeen tallaabadii uu madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ku mamnuucay ka ganacsiga biraha qalaxa ee laga soo saara agabka kala duwan ee loo yaqaana scrab metals si looga hortaga burburinta qalabka dowladda ee muhiimka ah dhankaasii dhadhaab bulshada xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa u mahadceliyey xildhibaanka laga soo doortay deegaanka dhadhaab ee ismaamulka gaarisa maxamed daahiye ducaale islamarkaana waxay ugu bogaadiyeen kaalintuu ka qaatay inay helaan dadkii faraxa qaxootiga galay qaar ka mid ah shacabka oo warbaahinta star la hadlay islamarkaana dareenkooda sidatan u muujiyey iyo sidoo kale mas-uuliyiin arrinkan ka hadlay ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaay ma hadda kood rabi baa iska leh ma hadda labaadneh hadda waad garanaysiin qofka iska leh wanaaggaa iyo sharaftaa iyo maanta waxa meesha loo fadhiyo maxamed daahiye wax badan buu naga mudan yahay siduu cali sheegay ama qof ka horran jiray in taalla loo dhiso yuu astaahilaa arrintaas sax weeyaan maxaa yeelay afar kun iyo siddeed boqol iyo soddon qof oo maanta meel ay ku xisaabsan aan jirin oonan safri karin shaqo qabsan karin muxuu ahaa xitaa akawunt aan furan karin rag waxaad og tihiin ganacsato oo lacag haastaan oo laakiin lacagto dad kale ay gacanta ku heenoo hataa ayagaan shaqaysan sama jiraan oo wakiil laga yah dadaal weyn iyo juhdi baa lagu bixiyey marka waxaan rabnaa kuuraha in la jarto oo oo laga faa'iidaysto kuuraha wakhti yar baa soo hare waxaa soo haray afar iyo toban beri baan fili laba usbuuc baa soo hartay marka kuuraha ha la jarto jiifafkana sida u dhaqsi badan inay kuurahada kibaandhaha dadka ay u siiyaan oo ayga faa'iidaystaan maxamed daahiye wax badan buu naga mudan yahay siduu cali sheegay ama qof ka horran jiray in taalla loo dhiso yuu astaahilaa arrintaas sax weeyaan maxaa yeelay afar kun iyo siddeed boqol iyo soddon qof oo maanta meel ay ku xisaabsan aan jirin oonan safri karin shaqo qabsan karin muxuu ahaa xitaa akawunt aan furan karin rag waxaad og tihiin ganacsato oo lacag haastaan oo laakiin lacagto dad kale ay gacanta ku heenoo hataa ayagaan shaqaysan sama jiraan oo wakiil laga yah arrinta marka arrin si fud loo qaadan kara maaha annaga waxaan ugu kalif inaan inta imaanno gaarisna joogna xarunta ka qayb galno miisaanka ay leedahay arrintan iyo culayska ay leedahay nagu kaliftay inaan inta imaanno marka waxaa la rabaa qofka bini aadamka inuu mahad celiyo meeshiimoa daahiye shaqadii aad qabato waan kaaga mahad celinaynaa annagana waan kugu kabneen hurdaan kuu diidna afar labaatan saac intay wax marahayaan intuu asaga wareegaya annaga waan la hadlayno marka waxaad ogaataan arrintan arrin si sahlan ku imaata ma aha waxaa maanta taale in loo dhiso mudan haddii taale la dhisi karo oo diinteena ina ogolaan lahayd mhima dr dahiye waa ninkii maanta taale aan u dhisi lahayn shaqadan u qabteen waxaan run la sheegay inteena meesha joogto faraa qoxtay ninba siba u saamaysay haddii adaga ku jirin walaalkaa maabtay ama eedadaa ku jirtaa markaa mhimua dr dahiye we really appreciate your kind of effort meel walba oo fursad uu ka helo mudanaheena hadda ku jira maxamed daahiye maalin walba meeshuu fursad ka helo mar walba uu ka hadlaayo oo kabandhada farahan uu ka hadlaayo marka taa mudnaan gaar buu ku leeyahay waana ku mahadnaqaynaa midda labaad oo kale anaan rabanaan sheega xoohay boonaa a c c sidii gabadhii walaashay ay tiri ruun insha allahu duulaayla kabandhada hadda inta noo imaatay shantan kun iyo soddon koorona haysanabo guddigoodoo mahadcelin baan ugu celin doonaa dowladda duulaayiraaho waana ugu codaynaynaa mudanaha laga soo doortay dhadhaab yaa mahadda mudan annaga maanta waxaana mahad celin weeye waad mahadsan tihiin intii la soo doortay m c a mbiga dowladda odil way mahadsan tahay maanta waxaan annaga aad u faraxsannahay kibaandhihii soddon sano aan weynay ee maanta gacanta aan ku hayno ma haddaa sooma qabno ma haddaa ha la celiyo ilaahay baana maad iska leh badan oo la soo koobi karin emsayaasha meeshan ka soo qayb qaateenna shaqo badan bay agana nala qabteen maantana farxad ay u imaadeen emsayaasha dhammaan iyo umen reebta kimanugaas waan ooga mahad celinaya meeshan
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a shacabka deegaanka dhadhaab oo u mahad celinayay xildhibaanka eh, laga soo doortay ee deegaankaasi islamarkaana eh, mahadcelinta ayaa kusoo aadaysa iyadoo shalay eh, xa- deegaanka dhadhaab lagu qabtay xaflad lagu bixinayay sharciga dalka dadkii macluumaadkooda laga saaray diiwaanka hay-adda qaxootiga ee u n s c r
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madoogaashe masalaani balambala iyo tana river ka dhagayso star f m
haatan haddii aan eega wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi guuleed qadar waa mahdi maxamed guuleed qadar ayaa ka jawaabiyey eedeyntii shalay boqor buur madow iyo sidoo kale af- ah, gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashe iyo siyaasiyiin kale u jeediyeen ra-iisul wasaare ha- ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble taasoo ahayd inuu boobayo doorashada gobolada waqooyi mahdi guuleed ayaa sheegay in ra-iisul wasaare rooble uu raaligelinayo hadaladii gafka ahaa ee eedeynta loogu jeediyey wuxuuna xusay in xafiiska rooble uu hogaamiye ka yahay fuudaynta iyo hagidda doorashada dalka soomaaliya waxa uu tilmaamay mahdi guuleed in xafiiska ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta uu yahay muraayadii qaranka oo uusan ahayn meel cabdalla shideeya ama goob foojari lagu sameeyo isagoona raaligeliyey roble ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar ayaa caddeeyey inaan la aqbali doonin dibudhac ku yimaada doorashada dalka soomaaliya ee heshiiska laga gaaray islamarkaana ciddii ka hor timaada loo aqoonsan doono qaswadayaal maruu arrimahan ka hadlayay ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha oo ama ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi guuleed qadar waxaan codkayga marka ugu horraysa ku biirinayaa ee xafladdan aynu caawa isugu nimid ee ku saabsan raaligelinta iyo xaalmarinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo run ahaantii maamuus iyo karaamo inaga mudan arrimaha doorashooyinka markaa aniga iyo guddoomiye cabdi xaashi waa ogeydeen taariikhdii sannadka iyo dheeraadka mul- muranka iyo loolanka iyo kala duwanaanshaha ku dhisnayd iyo aakhirkii halkii lagu soo gunaanaday oo ahayd heshiiskii madasha ee toddobiyo labaatanka mey in kuraasta aqalka sare ee lagu tartamayo anigii guddoomiyuhu aanu soo xulno si siman si loo abuuro koob iyo tobankii xildhibaan si- sidaas si la midana aanu buuxinno meelihii ay ka bannaan yihiin lix iyo afartankii ee madax dhaqameed iyo bulshada rayidka ah ee ee noqon lahaa golihii dooranayay senatarrada aqalka sare hawshaas waannu gudannay waannu ka soo shaqaynay ra-iisul wasaaruhuna waa nagu taageeray habraacyadii toddobiyo labaatanka mey iyo kuwii ka dambeeyey oo ay kii imaka ugu dambeeyey ee- ee- ee- ee s- ee bishii dhoweyd dhacay midnaba meel ay kaga xusantay ma jirto door aannu aniga iyo iyo guddoomiye cabdi xaashi ku leennahay sidaa uu ridwaan yidhi ra-iisul wasaare ku-xigeenkeennii hore guddiyada inoo dhisan ee heer federaal heer dawlad goboleed iyo khilaafaadka iyo xafiiska ra-isul wasaarahu wixii taageero ah siinaya ayaa ku shaqo leh doorashada in la qabto iyo odayaasha saddex iyo labaatanka ah ee bulshada dhaqanka ee ee hogaamiyeyaasha dhaqanka iyo madax dhaqameedka ee bulshada rayidka ku soo daraysa guddidu ee kala duwan inay doorashadii hoggaamiyaan laakiin raiisul wasaaruhu markii habraacani soo baxay wuu noo yeedhay wuxuu idhi nima yahow iga xigsada iga caawiya maadaama deegaankii idinku aad ka soo jeedaan hawshaas waa ka shaqaynaynay waxaanse halkaa arkayaa tacaddi iyo deelqaaf iyo xadgudub lagu samaynayo raiisul wasaaraha markii uu sameeyey waxa la yidhaha delegation of authority shaqadii bal qaybtiinna ka qaata in lagu gafo oo lagu kibro oo lagu tacadiyaa wax meesha la eg maaha xaal baanan ka bixinaynaa waxaanu leenahay raiisul wasaare oo ka raalli ahow cabashooyinku way dhici karaan oo waxaan agaa nin weynoo odaya oo leh beeshayda aniga yaanba la iigu imana ha la ii gaar yeelo faraha ha layga qaado waxyaabii cabdalla xaashi cali hadda ka cabanayay bay ka mid ahay iyadoo taa la leeyahay in haddana lagu eedeeyo oo la yidhaahdo een, waadna hagardaamaynaysaa ama faragelin baad nagu haysaa ama waxbaad naga boobaysaa meesha walaalayaalow ma leeka waa tii xildhibaan intuu soo baxay uu xagaa ka hadlayey oo rabo xildhibaan kaleoo ka dambeeya inuu dulmiyo ama ku tacadiyo ayaa meesha taalla khaladku meeshuu ka jira waa la ogyahay cidda tacadiyeysa ama khaladka wadaana runtii soomaaliya waa wada muuqataa
kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar haddii aan kasoo gudubno dhankaasi puntland madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland siciid cabdulaahi deni ayaa soo saaray xeer madaxweyne islamarkaana uu ku magacaabay wasiir iyo wasiir ku-xigeen ka tirsan golaha xukuumaddiisa madaxweynaha maamulkaasi ayaa ayaa markuu arkay dastuurka puntland qodobkiisa siddeetanaad firqadiisa shanaad sidoo kale markuu arkay markuu arkay anirahde aqoontooda kartidooda iyo waayo aragnimadooda shaqo markuu tixgeliyey baahida loo qabo dhammaystirka golaha xukuumadda puntland markuu gorowsaday shaqada baaxadda weyn ee shacabka puntland uu ka sugayo xukuumadda markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkaasi waa axmed yaasiin sa- ayuu ayuu axmed yaasiin saalax u magacaabay wasiirka wasaaradda tagadaha iyo gaadiidka badda ee puntland waxaase xuseen cabdalla xasan loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah xeerarkan wuxuu dhaqangalayaa markuu madaxweynaha saxiixa ayaa layidhi dhowaan ayeed markii madaxweynaha maamulka soomaaliyeed ee puntland siciid cabdulaahi deni uu magacaabay wasiire iyo wasiirar ku-xigeenno cusub kuwaasoo ka mid noqday xukuumaddiisa dhankaasi iyo isla wararka la xiriira dhankaasi puntland ee garowe wax naga soo gaaraya guddiga amniga gobolka nugaale ee maamulka puntland ayaa soo saaray amaro lagu xaqiijinaya amniga magaalada garowe ee caasimadda maamulkaasi oo maanta lagu wada inay ka dhacdo doorashada kuraasta ugu horeysa ee golaha shacabka soomaaliya guddiga amniga gobolka ayaa fariy ciidamada ammaanka qeybahooda kala duwan ee sugaya amniga caasimadda inay qabtaan qofkii qori wata oo aan ka tirsanayn ciidamada howsha ku jira ee ilaalinaya ammaanka markay soo saareen guddiga amniga ayaa waxaa lagu mamnuucay in gaadiid aan ahayn kuwa ay ku howlgalayaan aan idhaahdo ciidamada aan lagu dhex arki karin gudaha magaalada waxaana gaadiidleyda loo sheegay inay qaataan amarkaasi sidoo kale guddiga ayaa shacabka magaalada guroowe ugu baaqi inay la shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago qof kastoo isku dayo inuu sameeyo falal amni darro islamarkaana shacabka la faray in ay la soo wadaagaan laamaha amniga wax walboo amniga la duku ah haatan haddii aan eega wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka dowladaha maraykanka iyo ruushka ayaa isku dayaya inay hoos u dhiigaan xasaaradda ka taagan xadka u dhexeeya ukrein iyo rushia tani ayaa ku soo aadeysa kadib markii xaalay ay wadahadallo heer sare yeeshee ku yeesheen magaalada geneva xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka antony blinken iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lofrev waxayna ka wada hadleen sidii loo dejin lahay xasaaradda ka taagan xadka ukrein iyo ruushka islamarkaana lagu baaqaya ruushka inuu joojiyo dhoola tuskuu ka wada islamarkaana inuu isku dayayo duulaanka ama inuu duulaan ku qaado dowladda ukrein dadaaladan ayaa looga gal lahaa in la dejiyo xasaaradda ka taagan xadka ay wadaagaan wadamada ruushka ukrein dowladda ruushka ayaa lagu eedeeyey inay sohodintaasi geysay ciidamo badan si ay ugu duushay ukrein balse waa iska fogeysay horaan tallaabada ruushka ayaa la sheegay inay abuurtay cabsi laga qabo duulaan la mid ah midkii xukuumadda moscow sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii ku goosatay gobolka kiremiya ee ukrein qayb ka ahayd